sabuuraddii afartan iyo shanaad qalbigaygu wuxuu la buux dhaafaa hadal wanaagsan oo waxaan boqorka u sheegayaa waxyaalihii aan sameeyey carabkaygu waa sida karaani dhaqsiyo badan qalankiis adigu waad ka sii quruxsan tahay binu-aadmiga oo bishmahaaga waxaa ka buuxda nimco sidaas daraaddeed ayaa ilaah kuu barakeeyey weligaaba seeftaadu bowdadaada ha saarnaato kaaga xoogga badanow oo quruxda iyo haybadda lahow runta iyo camalqabowga iyo xaqnimada daraaddood waxaad faraskaaga ku fuushaa haybad adigoo barwaaqaysan oo gacantaada midigna waxay ku bari doontaa waxyaalo cabsi badan fallaadhahaagu waa af badan yihiin oo waxay wadnaha ka mudaan boqorka cadaawayaashiisa dadyowguna hoostaaday ku soo dhacaan carshigaagu ilaahow waa weligiis iyo weligiis oo ul caddaaladeedna waa usha boqortooyadaada adigu xaqnimada waad jeclayd oo xumaantana waad necbayd sidaas daraaddeed ilaaha ilaahaaga ahi wuxuu kuugu subkay saliidda farxadda oo kuwa kuwehliyana wuu kaa sarraysiiyey dharkaaga oo dhan waxaa ka soo carfa malmal iyo cuud iyo qasica oo qasriyo foolmaroodi ah ayaa kaaga farxiyey alaab muusiko xadhko leh dumarkaaga sharafta leh waxaa ku jira gabdhaha boqorradda midigtaadana waxaa taagan boqorradda oo isku sharaxday dahabkii oofiir haddaba gabdhoy bal imaqal oo fiirso oo dhegta soo dhig oo weliba waxaad ilowdaa dadkaagii iyo gurigii aabbaha markaasuu boqorku quruxdaada jeclaanayaa waayo isagu waa sayidkaaga oo adna isaga u sujuud oo waxaa halkaas joogi doonta gabadha reer turos iyadoo hadiyad wadda xataa taajiriinta dadka ku jirtaa waxay kaa baryi doonaan raallinimo gabadha boqorka oo hoyga boqorka joogtaa waa qurux miidhan dharkeeda dahab baa lagu dhex sameeyey waxaa boqorka loo geyn doonaa iyadoo sharaxan bikradaha saaxiibbadeeda ah oo iyada daba socdana waa lagu keeni doonaa waxaa iyaga lagu hoggaamin doonaa farxad iyo raynrayn oo waxay soo geli doonaan hoyga boqorka meeshii awooyaasha waxaa joogi doona wiilashaada kuwaas oo aad dunida oo dhan amiiro uga dhigi doonto magacaaga waxaan ka dhigi doonaa mid ka'ab ka'ab la xusuusto sidaas daraaddeed dadyowgu mahad bay kuu naqi doonaan weligood iyo weligood